odayaasha dhaqanka balonbale ayaa soo saaray xeer cusub ah oo la xiriira guurka kuwaas ah oo lagu wajahayo sidii loo fududeyn lahaa habka ahaa guurka laguna joojin lahaa caadooyin hore oo ay qayb ka tahay waxaa loo yaqaano maharxadka ama masaafada iyadoo sidoo kale odayaashu ay joojiyeen in lagu xujeeyo bixinta gabadha lacag geel iyo qoray iyo wax lamida waxa ay odayaashu dhaqanku ay sheegeen in loo baahan yahay in la fududeeyo guurka sidoo kalena la joojiyo arrimaha la xiriira maharxadka ama masaafada kulanka odayaasha dhaqanka kadib ayaa waxaay soo saareen war murtiyeedkan waxay beeshu isku raacday in aan la masaafaysan karin gabdhaha beesha rees yaadugaas waxaa la mid ah in aan wiil kasta oo beesha ka dhashay uusan masaafaysan karin gabdhaha beelaha kale ee aan la degannahay waxaana waxaana laga guurin doonaa gabarh kasta ama beesha ha ahaato ama beelaha kale ha ahaatee weligeeda ayaa laga guurin doonaa oo ma jidho gabarh la masaafaysan doono gudaha iyo bannaanka intaba ta ma jirto wax shardi ah oo lagu xidhi karo guurka gabdhaha sida qoriga olaha loo yaqaano yaradka iyo wax kasta oo kalif ku ah haddii uusan jirin cududaar sharci ah oo u bannaan culammada faahfaahin doonta waa kufka wax loo jeedo gabadhu qof aan kuufahayn ama nin taariku salaada looma ogolaan doono waa loo diidaya haddii lahayd fiiro gaara waxay gebi ahaanba beeshu mamnuucday sida shareecada diinta islaamka ay qabto qoriga in lagu bixiyo in laga bixiyo gabar ama la qaato labada waa la mamnuuco hadday beesha gudaheeda tahay iyo hadday beel kale wiil ka guursanaya tahayba waxaan u sheegaynaa beelaha walaalaheen oo islaamka ah in aana gabar hadda kadib aan doonan doonno aana qorina ka bixin doonin annagana aana lagula xisaabtami doonin haddii ilaahay ta in laba meelood lagu qalo xoolo kalif ah oo uusan awoodin qofka guuri guursanaya gabadha ama guri geysanaya ja in la sameeyo waxa loo yaqaano toddoba kabax oo aan shareecada meelna ka waafaqsanayn waxaa u bannaan qofkii awood u leh isla markaana isagu doorta in uu xoolo siiyo waalidka gabadha uu ka guursaday si waafaqsan shareecada islaamka go-aamadan ay soo saareen odayaasha dhaqanka ee degmada balonbale ee la xiriira wax ka beddelka hanaanka guurka soomaalida ah ayaa waxa ay markaasi bulshadu yihiin kuwa si weyn ay wadalhayaan